warbixintan oo lagu saleeyey sahan ay qaramada midoobey ka samaysay boqol shan iyo konton wadan oo dunida ah ayaa waxaa dalka ugu farxadda badan noqday dalka norway ee waqooyiga qaaradda yurub waxaa soo raaca oo shanta safka hore ee dalalka ugu farxadda badan caalamka sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka ay warbixintu ku tilmaamtay denmark iceland switzerland iyo finland maraykanka ayay warbixintu leedahay farxaddiisu hoos ayay u dhacday sanadkii labada kun iyo toddobadii wuxuu ku jiray booska saddexaad sanadkanna wuxuu u dhacay kaalinta afar iyo tobnaad dhinaca qaaradda afrika soomaaliya ayaa noqotay dalka shanaad oo ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan qaaradda soomaaliya ayaa ah dal hadda kasoo kabanaya dagaallo sokeeye haddaba maxay tahay sababta loo aaneyn karo in soomaalidu ay yihiin mid ka mid ah dadka ugu farxadda badan qaaradda afrika waa kan jibriil ow maxamed oo wax ka dhigay qaybta daraasaadka africa ee jaamacadda ohio state ee magaalada colombus ee dalkan maraykanka runtii soomaaliya inay waddanka shanaad ee africa ugu farxadda badan noqoto waxaa loo aaneyn karaa dhowr waxyaabood mid ka mida waxay tahay dadka soomaaliyeed oo dad wada muslima ah oo dhaqan wanaagsan leh rajo wanaagsanna ka qaba inay horumar iyo maaragtay inay ka baxaan dhibaatadii kusoo jireen ay gaaraan halka wadamada qaarkood tusaale ahaan wadamada africa ee deriska nala ah ay meeshay joogaan inay hoos uga sii degaan maahan inay kor u socdaan aysan ku hamiyeynin oo aysan hadda niyadda ku haynin marka farxadda soomaalida waxaa dhalinaya labadaas sababadooda ugu waaweyn oo diinta oo islaamnimada ah oo dadki ay qalbisan yihiin oo iimaankii ay ilaahay aaminsan yihiin iyo midda labaad oo ah in rajadoodu ay wanaagsan tahay oo ay isleeyihiin marba mar ka dambeysa waxbaa hagaagaya oo sidii hore waa laga soo fiicnaanaya cabdixakiim b r oo ah jilaa iyo soo saare filimada sidoo kalena ah majaajiliistay sheekooyin ka sameeya habdhaqanka bulshada soomaalida kuna nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa qaba fikirkan wallahi horta waa wax lagu farxo laakiin soomaalida waa sida dabaysho kaleo nuur bukhaariyo marba dhinacay u socotaa waxayna maaragtay aad aad arkaysaa ayagoo hadda oynaayo haddana ayagoo qoslaayo marmarka qaarkood waxaa is leedahay soomaalidu waxay qabtaa waxaa la yidhahdo kiiro jaban waxaa la yidhahdo kale kiiro jaban waxaan ula jeedaa soomaalidu waa isbabedelayan waxaa arkaysaa rag oo ka sheekaysanaya wadaninimo abaar kabacdi qabiilay ka sheekaysanaya abaar kabacdi waa isdagaalaya abaar kabacdi qaxday wada cabaya marka meel loo raaca ma leh dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa ku dadaala sidii ay u xaqiijin lahaayeen fayaqabka dhinacyada maskaxda iyo jirka dadka ku nool goobaha colaadaha waxay in badan waqti geliyaan sidii ay door uga ciyaari lahaayeen farxadgelinta mujtamaca maariya cabdalla oo baratay maadada cilmu nafsiga sidoo kalena ka mid ah aasaasayaasha ururka dhoolacadday ee magaalada muqdisho ayaa sharaxaysa waxa ay kaga dhigan tahay ka cilmu nafsi ahaan warbixintan qaramada midoobe dadka soomaalida ka cilmu nafsi ahaan soomaalidu waxaa farxadda ku badiyey ama u dhaliyey waa soomaalida oo welwelka uu ku yaryahay waxaad arkaysaa dadka soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray usoo dhabar adeegay oo lasoo qabsaday haddana waxay noqdeen dad soo dabcay oo la jaha qaaday noloshii marka taas ayaa isdhihi karaa waxay sababaysaa dadka soomaalida inay iska faraxsanaadeen midda kale waxaa ka mid ah soomaalida oo haysata diinta islaamka diinta islaamka dabcan waxayna faraysaa sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in dadka ay faraxsanaadaan ay isku qalbi furnaadaan dadka soomaalida qudhooda ma isu arkaan inay yihiin dad faraxsan sidayse u arkaan in ay farxaddu ku jirto waa kuwan qaar ka mid ah bulshada soomaalida oo ay v o a du weydiisay aragtidooda magaciigu waa doctor xasan albasri cilmi baare jaamacadda xanqaas waxaan aaminsanahay farxaddu inay ku jirto in ruuxu uu ka shaqeeyo adeega bulshada oo markaa free service dadka masaakiinta abaarta iyo dadka fuqarada masaakiinta gacan la siiyo ayaan aaminsan magacaygu waa cabdinuur daayer oo jooga istanbul turkiga aniga waxay ila tahay waddankeenna meesha uu ku yaallo ayaa waxay tahay meel farxad keeni cimilada iyo jawiga uu ku jiro tusaalahan oo kale waddamadan kale markaad joogtid wax kasta haddii lagu siiyo stressa ku haya laakiin waddankaada markaad joogtid subax haddaa canjeero cuntid maalintiina koob shaah cabtid habeenkiina cambuulo cuntid yo habbi waa iska faraxsan tahay macnaha farxadda iyo farxad darrada labadaba dhakhaatiirtu waxa ay ku sheegeen inay saameyn ku leeyihiin caafimaadka dadka doctor axmed rooble oo ah dhakhtar cudurrada guud kana howlgala magaalooyinka st paul iyo minneabolis ee gobolka minnesota ayaa arrintaasi sharaxaya farxadda aada bay u saameyneysaa xagga caafimaadka qofka markuu faraxsan yahay niyadiisana u degan tahay jir ahaanna uu markaa wuxuu noqonaa qof qof jirkiisana si fiican u shaqeynayo inuu maaragtay hurdadiisa maaragtay ay ay fiican tahay si fiican uu u nasanayo uu walwal ku jirin qofka hadduusan faraxsanayn oo murug badan ayaa ku dhacayso oo walwalka faraha badan waxay keenaysaa marka qofka in hordadii ay ka yaraato in maaragtay uu si fiican u nasanin maaragtay subaxdiina ama galbihiina in qofkii uu daalan yahay oo hawshiisa qabsan karin si kastaba ha ahaatee golaha guud ee qaramada midoobey ayaa markii ugu horreysay iclaamiyey maalinta farxadda adduunka sanadkii labada kun laba iyo tobankii shan jeer ayay qaramada midoobe soo saartay warbixintan waxaana dalalka ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan lagu qiimeeyaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin daryeelka xorriyadda deeqsinimada dowlad wanaagga caafimaadka daacadnimada iyo dakhliga dadka iyo dadkaba soo galo dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayay warbixintu ku sheegtay kan ugu farxadda yar caalamka waxaa ku soo xigay burundi tanzaniya suuriya iyo ruwanda